بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى أنه تاسع والأربعون نوع فرتني سقالات معرفة المفردات مفردات كي برشدودي أيو كساب سنية نوعاني magacyaalka mufradaadka ah ama ee kunooyinka oo mufradaadka ah ama alqaabta mufradaadka ah barashadoodii ayuu ku saabsan yahay noocaani buu dhahay musanifku raxmatullah caleyh النوع التاسع والأربعون معرفة المفردات من الأسماء والقنا والألقاب في الصحابة والرواة والعلماء انت صوص وشرح قدرة وهو نوعان فن وفني fanigaasoo xasanun aada u wanaagsan yuujadu waxaa laga helayaa fii awaakhiri labwaabi abwaabta aakhirkooda inta badan laga helayaa oo min alkutub almusanafati fi rijaal kutubta laga alifay rijaasha waay yaa laga helayaa bacda an yadkuru asmaa almushtaraka markii asmaada mushtaraka ay sheegaan kadib ay waxay sheegayaan asmaada oo mufradaadka ayay sheegayaan ama kunooyinka oo mufradaadka ayay sheegayaan ama alqaabta oo mufradaadka ay markaasay sheegayaan sidaasaa laga wadaa waayahay waa ufida waa loo keliyeeyey bitasniifi alifid kutub gaara ayaa laga alifay waay wa huwa noocanin aqsaamun noocyaalo waay aqsaam waay waa qeybsamayaa alawalu midka koowaad nooc qismiga koowaad fil asmaai waay asmaa lala gaar noqday asmaa oo lala gaar noqday intiqaadaad kama marna laakiin sida badana maraynaa wixii intiqaadana hoosta ka fiirsanaysaa dhib ma laha famin asaxaabati waxaa ka mid ah kuwa magacyaashoodii keli noqdeen oo saxaabada ka mid ah ajmadu waay biljim ajmad ibnu cujyaan ajmad ibnu cujyaan waay sida ka sufyaan oo kale xagga wasan ahaan wa qiila waxaa la yidhaahday culayaan waay cujayaan culayaan sidaasi saasna waa la yidhaahday waayahay ninkaasi horta qof asxaabta ka mida la dhahaayo ajmad ibnu cujiyaan la dhahaayo ninkan mooyaane nin kale ma jiro sidaas w jubaybun iyo jubayb way ibnulxaari jubayb ibnulxaari way bidami ljiim in la akriyo jubayb way iyo sandar sandar he qof la dhahaayo isagana asxaabta keligiisii le waayo sandar ayaa la ihahdaa sandar waay mawla zimbac sandar mawla zimbac iyo shakalun waay shakal bifatxatihimaa shakal in la yihahdo shiinka iyo kaafka labadaba la fatixiyo shakal shakli maha shakal bifatxatihimaa bifatximaa bifatxihimaa labadoodii in la fatxiyo shakal ibnu xumayd alcabsi waay shakal ibnu xumayd alcabsi qof shaka la dhahay saxabada ninkan keliya ku jir waaye suday ibnu cajlaan sudayun iyo suday waaye suday ibnu cajlaan waaye abu umamat albahili waayah sunaabix waaye sunaabix ibnu lacsar sunaabix ibnu lacsar waayahay laba sunaabix ayaa jiraan mid waa taabici midna waa saxaabi kanad waa saxaabigii iyo kaldata ama kaladata bifatxihimaa ma idan qoramas bifatxiha himaa miya iyo kaladata kalada waaye kalada ibnu xambal waay bifatxihimaa labadoodaba la fatxiyo oo kala kaafka iyo laamka labadaba la fatxiyo waay waa bisatu ibnu macbadin waay waa bisa ibnu macbadin asagana keligiis waay nubayshat alkhayr ama nubayshat lkhayr waay isagana keligiisi way nubayshat lkhayr isagana waa keligiisi waay laakiin xaafid dharaaqi raxmatullah aley waa intiqaadayaa waa muntaqad uu leeyahay wax kale waa jiraan dad kale ayaa jira leeyahay hoos fiirso shamquun abu rayxaana bishiini walghayn ayaa la akriyay shamquun ibnu yaziid alquradi abu rayxaana bishiini iyo walghayna la akriyay almucjamatayni la dhabciyey la dhibciyey waay wayuqaal waxaa la yihahdaa bilcayni lmuhmala markaas maxay noqonaysaa shamcuun waay sidaas hubaybun waay iyo hubayb musaarun waa mid la tasgiiriyey bilmuwaxadati ayaa la akriyay hal dhiwac hoos laga saaraya almukararati lasoo celiyay laba ba waay hubayb midna waa hore ba hado gadaasheeda midna gtna dambaysa waay mukarar ibnu ma ibnu muqfil waay hubayb ibnu muqfilin waay hubayb ibnu muqfil keligiisa asagana la dhaha saxaabada ninkaasi magacaas waay lubayun lubay waaye lubaynu labaaba lubaynu labaaba labaadhe lubaynu labaa bilaami ayaa la akriyay sida ka ubay oo kale ka ubay oo kale ayaa isagana lubay loo akriyay waay ibnu laba ala dhahay sida ka casa oo kale waay casa ee laba calaa wasni casa oo kale laga wada macnaha ubayna alaa wasni lubayna alaa wasni ubay waay saas oo la jeeda lubay ibnu laba saxaabadii ninkaas ayaa la dhahaa bis wa min hayri saxaabati saxaabada keyrkeedana awsat ibnu camrin waay awsat ibnu camr isagana waata saxaabada eyr taabicid waay taabiciinta waay keligiisa la yihahdaa keligiisii albajali awsat ibnu camr albajali taabiciyun taduum bifatxi lmuhanaati ayaa la akriyay taduum waay asagana taduum nin la dhahayo saxaabada asagana keligiisa ka jiro mana taduum bifatxi lmuhanaati ala akriyay min fawq kor laga dhibciyey wa qiila waxaa la yihahday min taxt yaduum waay wa bidami daalin waa la akriyay jilan bikasri ljim waay jilan asagana ibnu farwa keligiisi way bikasri ljim qof la dhahayo keligiisa ka jira taabiciinta waaya abuljadli bifatxihimaa ayaa qoran ayadana abuljadli in la yidhaahdo abuljaddlina way sheegayaan culamada qaar ka mid ah abuljadli waaye bifatxihimaa labadaba la fatxiyo oo jiimka iyo laamka labadaba jadali jaladi dheh jala dheh jadal maaha jala waaye jaladi abuljalad abuljaladi waaye alakhbaari waayahay addujayn waaye dujayn ibnu thaabit dujayn ibnu thaabit waaye biljimya la akriyay oo musaqar ah dujayn waay qiila inahu maxaa lidi juxa sooma kii juxa la dhahay hoos sharax sooma qiila inahu juxa almacruuf juxagii macruufka ah oo sheek badnaa ah ayaa loo nisbeeya la yihi ayaa waaye la dhahay laakin sidaasi sax ma aha in juxa la yihahdo ninkani ma aha sax waayahay zir ibnu xubaysh ataabici alkabiir waa isagana keligiisa taabicida ziri qof la dhahayo ku jiro ayuu leeyahay musanifka raxmatullah aleyh lakin ciraaqi warkaasi fiihi nadar buu dhaha waa muntaqad uu leeyahay qolo kale saas la dhahay waa jiraan sucayr ibnu lkhimsi sucayr ibnu lkhimsi waayo qurdaan ma idan qoran mas wurdaan idan qoran wow miya wurdaan miya sa anig waxa ii qoran qurdaan labadaba waa laga fiican yahay he fardaani ka fiican fardaani fardaani labadaba waa suceerkin waa keligiisa ayaa qof suceer dhahay jiro khimsigan waa keligiis waaye labadaba idan waa fardaani waay laba fardi waay mid kasta waa fardi mufradaadku ka mid yahay sidaasi ayay u badan tahay culamada qaarka mamaaqiqiinta saasay sheegayaan wurdaanna ma aha qurdaanna ma aha waa fardaan bilfaa laakin bifatxi lfa haddana la fatxinayo fardaan mustamir ibnu rayaan waay mustamir ibnu rayaan taabici ba isagana waxaa la yihahdaa bara ah anasan ibn malik aa soo arkayba azwan waay cazwan dheh cazwan bifatxi lmuhmala waskani za cazwan isagana keligiis waay cazwan ibnu zayd ardaqaashi yaziid mayna qora way ayadana way jirtaa nusakta qaar kamid zayd ay qorani laakin zayd ibnu zayd ardaqaashi taabici waay waaya ee naftirkiisii waa ila intiqaaday nawf albikaaliyu waay nawf albikaali nawf albikaali waay nawf ibnu fudalat ibnu fadalat albikaali waay nawf ibnu fadala albikaali bikasri lmuwaxadati ba'da in la hoos dhigo wa takfiifi lkaafi kaafkana aan la shidin bikaali la yidhaahdo waqalaba waxaa qaalib noqday calaa alsinatihim muxadisiinta carabkoodii dushiisii alfatxu wtashdiid ayaa qaalib noqotay maxaa la yidhahda markaasi bakaali saas in la yidhahdo waay durayb ibnu nuqayr ibnu sumayr waay qof saas la dhahayna isaga e waana mufradaad waay musaqaraat kulligood kulligood waa musaqar kulligood waa musaqar durayb waa musaqar nuqayr waa musaqar sumayr waa nu e musaqar waay wa nuqayrun bilqaafi in la akriyo waayo wa qiila waxaa la yidhahday bilfaa nufayr waay wa qiila waxaa la yidhahday nufayl bilfaai wallaami intaba waa la yidhahday intaba waa la yidhahday hamadaanu iyo hamadaan waay hamadaan bidaa la akriyo hamadaanu iyo hamadaan bariidu cumar ibn khaaab radia allahu canhu cumar ibn khaaab he rasuulkiisii waay cumar ibn khaaab he rasuulkiisii waay maxaa la wada mar rasuulkiisii mar qadab rasuulkiisii rasuulka ilahi soo maa mar qadab rasuulkiisi maxaa la wada boostihiisii waay saha waay boostahayisi waay boostihiisi waa iska dirsanay meesha qof oo warqad inuu diro isaga u dhiibi jiray waay boostaha waay bariidu cumar ibn khaaab radia allahu canhu bilmucjama ala akriyo bariid yarda wa fathi lmiim bariid maya bilmucjama waxaa laga wadaa daalka waay hamadaan waay iyo wa fatxi lmiimi hama miimkan loo daalkan in la akriyo daal mucjama daal ma aha waa daal mucjama wa fatxi lmiim iyo hama la yihahdo hamadaan kal baldati waa magaalo magaaladii oo kale waay hamadaan waa magaalo oo kale wa qiila bilmuhmalati waskaani lmiimi hamdaan sida kal qabiilati oo kale hamdaan markii la yihahdo waa qabiilo hamadaana waa magaalo waayo alqismu athani qismiga labaad alkunaa kunooyin waaye kunyooyin oo keli keli ah waaye ayadana qof kale saas dhahaysan jirin asmaadii waa soo dhaafnay kunooyinkii waaye alqaabtin way dhiman tahay abuu cubaydiin waaye abuu cubaydiin bitathniyati watasgiira la aqriyay ninkaasi qof abuu cubaydiin la dhahayo kunyadiisi ninkan mooye nin kale ma jiro waaye ismuhu magaciisii mucaawiyatu bnu sabra waaye ayaa la yihahdaa magiis maa la yihahdaa mucaawiyatu bnu sabrin ayaa la yihahdaa waay min asaabi ibn mascuud ayuu ka mid yahay abulcushara abulcushara waay abulcushara qof la dhahaya ninkan la yiwa addarimi isimkiisiina usama ibnu malik ayaa la yihahdaa waaya sidaasi ayaa ula jeedaa waqiila waxaa la yihahday kayru dalika kaas keyrkiisa la dhahayaa abulmudilata abulmudillo waayo abulmudilla bikasri lmuhmala muhmalada tee waay daalka waay saa wa fathi laami iyo laamka la fatxiyo almushadadati la shiday lam yucraf ismuhu magaciis lama garanayo wanfarada abu nucaymin abu nucaym waa la keliyooway bitasmiyatihi ninkan magacbadiisii cubaydillahi ibni cabdillahi in la dhahaya keligiisa sheegay id kale magaciis sheegayso mahaya u leeyahy abu murayah waay abu murayata bilmuhanaati la akriyay muray waa lyana soo maa muray muray waay sax abu murayata waay bilmuhanaati muhanaat ayaa la akriyay muhana maa la wadaa xagee yaa ya-da sax min taxt hoos laga dhibciyey iyo wadami lmiimi muraya la yihahdo watakfiif ilyaa ya-dana aan la shidin oo muraya la yihahdo waaye ismu magaciisi cabdullahi ibnu camra la yihahdaa abu mucaydin waaye musaqar xafs bnu khiyaar khaylaan ayaa la yihahdaa magaciisa isagana alqism athalith waxaa waaye al alqaab alqaab waaye alqaabtu waaye qismiga lixaad saddexaad safiinatu safiino waaye mawlaa rasuuli llahi sala alla alayh wasalama rasuulka alle mawlihiisii ahaa mawlihiisii ahaa mihraana la yihahdaa magaciisii waqiila waxaa la yidhahday hayruhu mihraan ma ahane keyrkiisii ayaa la dhahayaa mihraan ma ahane keyrkiis waay mihraan ma ahane waa keyrkiisa la dhahaa waay waana waa imaan doonaa waay sababta safiin ugu baxdayna hoos uu sheegaya suyuudi wa sababu talqiibihi bisafiina looga laqabeeyey looga naanaysay waxaa waay anahu xamala wuxuu xambaaray qaaday mataan alaab kaiiran aada u badan lirufaqatihi asxaabtiisa u qaaday oo fi lqaswi duulaan u socdaan ayaa alaab badan u qaaday faqaala lahu nabiyu wuxuu ku dhahay sal ly slam anta safiina doona tahay doon wax badan u qaaday alaab badan doona tahay badi meeshaasa looga baxiyay min dalway bikasri lmiimi miimka in la kasriyo can lkhaiibi khaiib xaggiisa ka warinaya khaiib lbaqdaadi xaggiisa waxa ka warinaya axaadiis ka warinaya laga wadaa iyo wagayrihiba wayaquuluuna waxay odhanayaan hugo nin wayaquuluuna dadku waxay odhanayaan muhadisiinta hu ninkaani hee bifatxiha mindalka bifatxiha ayay odhanayaan oo mandal waay mindal maane waa mandal saasa odhanayaan ismuhu magaciisiina camrun camr waaye camra la yidhaahdaa suxuun waaye bidami siini suxuun suxnuun dhisa suxnuun waaye bidami siin in la akriyo oo suxnuun wa fatxan waa la sheegay oo ah saxnuun isagana waa laqab cabdusalaam la yihahda magaciisii muayab muayan dheh muayan waaye muayan musaqar waaye alxadrami muayan waaye wa mushkidaana mushkidaana waaye mushkidaana waaye isagana waaye ninkaas isagana isaga laqabkiis keligiis waay iyo waakharuuna qolo kale waaye intaan aan ahayn annahu lkhamsuuna noocuga khontanaad alasmaau walkuna wuxuu ku saabsan yahay asmaa iyo kunyooyin ayuu ku saabsan yahay hoos fiiri bal ay macrifatu asmaai man qolo asmaadoodii in la barto ishtahara ku caanbaxday bikunyatihi iyo wa kunaa man qof kunyadiisii ishtahara ku caanbaxay bismihi magaciisii wayanbagii waxaa haboon alcinaaya in lagu dadaalo bidalika kaas lianlaa yudkara si aan loo sheegin maratan mar araawi raawiga bismihi waay wa maratan marna bikunyatihi oo fayudanu huma ama fayadunnu u maleeyo humaa labadaasi man qofkii laa macrifata lahu macrifo fannigaan aanu lahayn rajulayna u maleeyo wa rubama waxaa la arkaa dukira bihima in la sheego labadaba macan oo fa yutawahamu ismoodsiyo ninkii ka aan garanaynin fanigan rajulayni laba rajul waay sida qisadan ka dhacday meeshaani uu sheegayaa xaakim iyo keyrkiisiiba fiirso sanafa waxa ka alifay fiihi noocan dhexdiisa ibnu lmadiniyi ali ibnu lmadini ayaa waxa ka alifay uma muslimun muslim ayaa waxa ka alifay waay ibnu xajaaj uma anasaa'iyu ayaa waxa ka alifay uma alxaakima ka alifay abu axmed ah xaakimkii waa cabdullahi naysaburi ma aha saaxiba macrifati culuumi alxadiidi wamustadrak ma aha waa mid kale ka dambe kaas uma ibnu mandah ayaa ka alifay wagayruhum iyo keyrkood way ka alifeen sida ka abi bishrin adduulaabi oo kale waaya ciraaqi wuxuu leeyahay sarax sida soo naqlinay saarixiga wa kitaabu abi axmeda abi axmedke xaakim xaakimkii hadan lagu soo sheegay waay wa kitaabu abi axmeda ayaa ajalu tasaaniifi hada nooci ah maxaa yeelay fainahu yadkuru wuxuu sheegaya fiihi dhexdiisii man curifa ismuhu waman laa lam yucraf ismuhu labadaba waa sheegaya wakitaabu muslim wanasaa'iyi lam yadkur fiihi am lam yadkar fiihi ilaa man curifa ismuhu lay sheegayaan aada u fiican yahay walmuraadu ulajeedka oo minhu noocan loola jeedo bayaanu asmaa'i dhawil kunaa kuwa oo kunooyinka u saaxiibka ah magacyaashoodii in la caddeeyo waayo wa musanifuhu noocaani qofka alifaayo yubawibu waa baabaynayaa alaa xuruufin almucjam alaa xuruufi lmucjami xuruuf lmucjam ayuu ku baabaynayaa filkuna kunooyinka dhexdoodii wuxuu ku baabaynayaa xuruuf lmucjam saa muxuu ku bilaabayaa abu markii uu dhaho kadib ayaa mid ka bilaabanaya maga hee hamse ka bilaaban u sheegay muxuu odhanaya abu axmeda oo kale tusaale ahaan abu axmeda abu isxaaq abu idriis abu waxyaabahaas odhanaya kadib markii uu dhammeeyo wixii wax allaal wixii oo ee hamze iyo abu loo iskugu darayay muxuu tagaya hamsadii kadib ba waay abu bishir ayuu leeyahay hee abu burdaan ayuu leeyahay waxyaabahaas waay kadibna haddana wuxuu tagaya ta abu tumayla iyo waxyaabahaas waay saasa ilaa ya ka gaarayo ku wadaya kuniyada waay siaasa laga wadaa ومصنف مصنف كيسي نوعا ما مصنف كيسي أو يبوي وبابين يا على حروف المعجم واي على حروف حروف دش هذا يكو بابين يا في الكون كونوين قد هذا حروف كو بابين يا واي وهو النوع يقسم قسم يا لو يا لو متكوبات من قف ويسمي ودول مرينا سوجيدا من قف ويسمي لما قاوي بالكنية كني كل جد لقوا مقاوي لا اسم له اسم اللهين غير كنية صانهين ما يسيبه و كنية واي اسمه كنيته كلها هاي واي أم كنيته اسمه واي وهو نوعاني من سمي بالكنية لا اسم له غيرها كان هي ضرباني واي كل اسم حيا هنا لابد نقول واي من له كنية قف كني كلا له كني نمرع أي أطهي كني كلا ها وليه هي ما الفهم صدق أبي بكر بن عبد الرحمن أو كلا صدق كأبي بكر ابن عبد الرحمن أبو بكر ابن عبد الرحمن اسمها وي أبو بكر ابن عبد الرحمن لا وكلمة ما هبه أحد الفقهاء السبعة يكمل ياي اسمه مجي اسمه لي أبو بكر وي مجي اسمه لي أبو بكر وي وكنية ما لي أبو عبد الرحمن إذن لو بقى كنية وي لكن مت كم إذا ملع وطيمنا كنية وي ومثل اسagoo kale waxaa ah abu bakr ibn muxamed ibn camr ibn xasmin waay kunyatu abu muxamed waa isagan qaala alkhatiib albaqdaadi wuxuu dhahay laa nadiira lahuma labadan waxa u dhigma ma laha waay waqiila waxaa layidhi laa kunyata liibni xasmin ibn xasmin kuniba ma laha kunyadiisii waa magaciis bes kunyi kale ma laha saasna waa yidhahdee athaani nooc midka labaad kana laba nooc u sugnaaday soo maa noocii labaad waay man qof wayn laa kunyata lahu kuni aan qabin kuniba ma qabo hee wuxuu qabaa keliya magac magaciis muxuu yahay kuniyo kuni kale ma qabo kunidiisi waa magaciisi kuni kale labaad ma qabo kuni kale ma qabo sida ka abi bilaal an shariikin waxa ka warinayo iwa ka abi xasiin bifatxi lxaa an abi xaatimin arraaziy waxa ka warinayo waaye alqismu athani qismiga labaad man curifa bikunyatihi qof kunidiisi loo yaqaan waaye kii hadday muxuu loo yaqaanay kunidiis ayaa magac u ahaaye kunii kalena wuu lahaa soo maha noocii hore noocii hore soos maha asiga qof kunidiisii magac u haysay soo maha kaasaa laba loo qiibinaya ki mid u sugnaatay kunii kale iyo mid kunii kale aan lahayn oo magaciisi keligii kunidiis keligiis magac u noqotay sahwa kana wuxuu leeyahay marka man curifa bikunyati nin kunidiisii loo yaqaano walam yucraf lahu ismun am laa ninkan inuu kuniyi leeyahy horta waa la ogyahay laakiin magac ma leeyahay mis ma laha saasa laga wadaa man qof wayn curifaad la gartay ya alah anaga maan dhahay lahu maan dhahay saha waa istifaamka saha saas ayaga orana tagay waa taxriifa ku sameey saxiifa noqdayba man curifa qofkii loo gartaayo loo garanayo loo yaqaano bikunyatihi kuniyadiisi logu yaqaano kuniyadiisa loo yaqaano lagu garanaa walam yucraf looma aqoon looma yaqaano waay walam yucraf aan loo aqoonin alahu asaga ma leeyahay ismun ism am laa amas ma laha looma garanayo sida kaabi unaas oo kale waay binuuni ayaa la akriyay abi unaas ninkaani waxay tahay tan kuni soo maha magac ma leeyahay mise ma laha lama garanayo waay saxaabiyun waaye iyo wa abi muwayhibata waay mawlaa rasuulillahi sala alayhi wasalama isaganama kunihiis waa la yaqaan lakin magaciisi lama yaqaano waay iyo wa abi shaybata alkhudri oo kale waay isagana magaciisi kunihiis waa la yaqaana laakin magaciisi looma yaqaano waay waaya ayib iyo wa abi abyad abi abwad abyad waay oo can anasin anas anas xaggiisa ka warinayay abyadkii oo taabiciga ahaa oo anas ibni malik xaggiisa waxaa ka warinayay waay ayib magaciisa laakiin waa lasu khilaafsan yahay ciraaqina siduu sheegay hoosba in magaa leeyahay waa la sheegay khilaafku ka jira marka wa abi bakr ibni naaficin mawla ibni cumar ah abi bakr ibni naafa mawla ibni cumar waay naafa oo ibni cumar mawlihiisa ahaa wiil dhalay oo abi bakr la dhahay isagana magaciisii lama garanayo laakiin kuni magiisii ee kunidiisa la yaqaana macruuf ku yahay إيوا بالنجيب بالنون المفتوحة وقيل وحرير بالتاء المضمونة حرير مركب بالتاء المضمونة كده هذا بالنجيب أبو تجيب سما أبي تجيب واي إيوا بحريز واي بالحاء والزاي الآخرية المو الموقفية غير موقف النون نسبة والموقفي موقف كه هي محلة وبوص بمصر كتالو ومكان مسبوس كيالو مصر لوك ليرادو القسم الثالث عاوى من قف إن لقب لو كنية لغة نانيسيدة من قف إن لقب لو نانيسيدة بكنية كنية لو لو نانيسيدة ولا هو أستغن أسقنا غيرها كنية أصغر كذا اسم اسم أسقنا إيوه كنية تنوي كنية وليه اسم وليه كنية وحلوة قدي لقب وي سدك أبي تراب نوكلي علي بن أبي طالب أبي الحسن أبي تراب كنية ماها ولقب أبي تراب هي ولقب ويكوني معها كوني اسمها وي أبي الحسن وي مغيسينة علي بن أبي طالب معنى وليه كونين وليه لكن كوني دي سمحة لغة دي لقب وي كونين وي تهي لكن بمعنى وحلو اعتبارنا يا لقب وي قم يا أبا تراب أنت نبي الله عليه الصلاة والسلام وأبي الزنادي عبد الله بن الذكوان أوكل وي أبي عبد الرحمن كوني اسمها تهي أبي عبد الرحمن مغيسينة عبد الله بن الذكوان لقبkiisina abi zinaad waay abi zinaad wa abi rijaal oo kale muhammad ibn abd الرحman abi abd الرحman abi rijaal waa kuni laqab waay kuni oo laqaba waay muhammad ibn abd الرحman waa maci abi abd الرحman waa kunidiisi waay kunidiisi waay sababta ugu baxday luqiba bidalika liannahu kana lahu 10 awlaad rijaal toban wiil ayuu qabay markaas ayaa looga laqabay hoos sida qabanayo واي وابي تميلة واي ابي تميلة يحيى بن واضح وابي تميلة واي يا ابي تميلة يحيى ابن واضح ابي تميلة واللقب مرك يحيى ابن واضح واي ايوا ابي الاذان الحافظ يا ابي الاذان واي ابي الاذان واي جمعه اذن اذان واي الحافظ عمر بن الحافظ حافظ عمر ابن ابراهيم ابي بكر الله لقب به وحا كاسا لو نانيسي او اذانك لانه كان كبير الاذنين لبديس دغود واوين اي هاي وابي الشيخ الحافظ وي وننا حافظ انت بدن ابو الشيخ رواه ابو الشيخ في كتابه كذا انت بدن الله ان حافظ او عالم وابي الشيخ والحافظ عبد الله بن محمد ابي محمد واي وابي حازم العبدوي العبدوي واي العبدوي واي نسبة الى عبدويه واي عبدويه راهويه نفضويه نعياش كاس واي ليس لك يعني عبدوي يا ليرا واي عمر بن احمد ابي حفص اليرا الرابع متكفرات من قفيل لو كنيتان لو كنيو سغنا واكثر وما لبك بدن laba kun yuu leeyahay ama laba ka badan buu leeyahay sida ka abi jurayr ka abi jurayrin oo kale abilwaliid wa abi khaalid ibni dheh ibni jurayr sah kamni jurayjin dheh ibni jurayr kamni jurayrin dheh ibni jurayr oo kale magiis waxaa waaye kunidiis laba kun yuu leeyahay abilwaliid iyo abi khaalid waa sax iyo wa mansuur wa mansuur alfaraawi asagana wuxuu leeyahay saddex kun iyo abi bakr وبالفتح وبالقاسم انت والله يلان كرا ilmaha haday badan yihiin ama mid kasta waa kuni waa ugu dhigin kartaa saddex mise ka badan mise ka yar alkhamisu midka shanaad man qof way ikhtulifa lasu khilaafay fi kunyati kunidiisi lasu khilaafay sadka usamata bni zaydin oo kale abi zayd abi zayd la dhahaa allah kunidiisi waa lasu khilaafay waqiila abu maxmed muxamed waqiila abu cabdillaahi waqiila abu khaarijata intaasba waa lasku khilaafay wa khalaa'iqu khalaa'iq ayaa ka mid ah dad laa yuxsawna aan loo aan la koobi karin wa bacduhum qaarkooda kaladii kii oo kale way qablahu kan ka horreeyay soo galayaanba kii oo afaraad ay soo galayaan kan shanaad markii jira dad badana jiraan marka saas oo kale ah oo lasku khilaafsan yahay ama ka badan hal ama laba kun iyo saddex kun iyo ka badan ay qabaan waa banaan tahay markiidan asaadisu midka lixaad waa gagaaban yihiin sagaal nooc waaye sagaal waay lix kii lixaad waay waa gagaban yihin marka asaadisu midka lixaad man qof waaye curifat la gartay kun iyo two kunidiisii واkhtulifa fi ismihi lasoo khilaafay sida kaabi busrata oo kale alghifariy xumaylun ayaa la yidhahdaa leedahay bidamil iyo xumaylun dhe xumayl xumaylun waay ayaa la yidhahdaa bidami lmuhmala cala alasax xumayl ayaa la yidhahdaa waay sida saxiisan waqiila bijiima la akriyay maftuuxa hal dhada markaasi jamiilun waay wa abi juxayfata waaya magaciis maa la yidhahdaa wahbin waqiila wahbillaah wahbullaahi allah hibidii alle wa abi hurayrata oo kale waaye magaciis baa lasu khilaafay isagana cabdiraxmaan ibnu sakrin alalasax min halaathiina qowlana ku jirta soddon qoola ku jirta laakiin kan ugu saxsan ugu saxsan waxaa waaye waa cabdiraxmaan ibnu sakrin ayaa la yidhaahdaa ayaa la dhahay wa huwa abuu hureerana awalu makniyin kii loogu kuniyeey kan ugu horeeyey waaye biha abuu hureerenimada abuu hureera waa badan yihiin abaa hureeryaasha e waa badan yihiin laakiin kan ugu hore in looku kuniy looga dhigay abuu hureera maxay tahay abuu hureera waaye abdiramaan sakrin waaye sababtana oo looga bixiyeyna isaga la weydiiyey isagayaa la weydiiyey markii la weydiiyey lima kanuuka aba hureyra abaa hureyra la weydiiyey lima kanuuka abuu hureyra haddaad tahay dadka maxaa kuni kaaga yeeleen abaa hureyrata maxaa kaaga yeeleen way kuni ahaan qaala markaasuu dhahay kaanat lii hureyra kaanat lii ani waxaa ii sugnaatay buu leeyahay hureyra hureyro sagiira yar nyaaw yar ayaan lahaan jiray buu dhahay fakuntu waxaan ahaa idaa kaana alleylu habeenka markii la gaaro wadactu mid dejinayo haa ayada fii shajaratin geed dhexdiis hoostiisa dejin jiray habeenkii markii la gaaro fa idaa asbaxtu markii aan waabariisasadana akhadtuha waa qaadan jiray falacibtu biha waan ku ciyaarayay fakannownii abaa hurayra ay u magacaabeen nebiga ayaa u bixiyey sax maaha dhehen culamada waa e qabla jaahiligii hadda waa ayaa loo bixiyey waay jaahiligii ayaa loo bixiyey waay saas waayahay wa kaana yukna qabla markii hore kunii kale ayaa loo bixin jiray wadhahan laakiin kaas ayaa saxsan ayib wa abi burdata oo kale waaye ibni abi muusa qaala aljumhuuru waxay dhaheen caamir ayaa la yihahdaa wa qaala ibnu maciin wuxuu yidhahday alxaaris ayaa la yihahdaa wa abi bakr ibni cayaasin almuqri'i oo kale waay fiihi dhadiisi naxwa axada cashara ayaa ku sugan toban iyo kow qowl ah ku sugan magaciis ninkan qowlan qiila waxaa la yihahdaa saxwa kan ugu saxiisan waxaa waay shucba waay wa qiila waxaa la yihahdaa saxwa ismuhu kunyatuhu waay magaciisa ayaa kuniyadiis ah alqismu saabicu qismaga toddobaad man qofay ukhtulifa lasu khilaafay fiihimaa labadoodiiba magaciis iyo kuniyadiis labadaba waa lasu khilaafay sida ka safiinata oo kale mawla rasul lah sal slama qiila waxaa la yihahday cumeera ladhahay la dhihi jiray wa qiila waa la dhahay saalix wa qiila mihraan wa qiila mihraan ayaa la dhihi jiray waay hoosna wax badan aan ku qabanaya magaciyaashiisii laba iyo toban he magac ayaa loo sheegay abu cabdiraxmaan waqiila waxaa la yihahday abulbaktari kunyadiis kii hore muxuu ahaa maciis soo ma maciisa lasu khilaafna kunyadiisina abu cabdiraxmaan la dhahay waqiila maa la dhahay maxaa la dhahay abulbaktari ayaa la dhihi jiray la dhahay athaamina midka saddeedaad man qof waaye curifa bilithnayni laba loo yaqaano labadaba loo loo yaqaano waay labadaba la garanayo magaciisina la garanayo he kunadiisina la garanayo waayo mangof waa kamid ah curifa la yaqaano biitnayn labadaba sida ka aabaayi cabdillahi cabdillahi aabayaashiisii cabdillahi aabayaashiisii hal cabdillahi oo dhowr aaba dhaleen ma lahan e ee dhowr qof cabdillahi dhahay ayaa aabayaashooda la garanaa laga wadaa asxaabi lmadaahibi madaahibta asxaabtoodii oo kale wayba sufyaan athawri magaciisa waa la yaqaanaa kunadiisina waa la yaqaanaa wamalik ibnu anas waay kunadiis waa la yaqaana magaciis waa la yaqaanaa wa muxamed ibnu idriis oo kale o shaafici wa axmed ibnu xambal intan dhammaantood kuniyadoo maxaa laha abu cabdillahi la magayaasho magayaashoodana waa kuwanba labada waa la garanaa marka waayahay waxaa ka mid a kale abi xaniifa oo kale abu xaniifa sin magaciis iyo kuniyadiis e waa la garanaa lakin abdillahi lama dhahay soo ma cabdillahi abu abdillahi maa laha abu xaniifa waay laakiin magaciis waa la garanayaa labadaba waa la garanaya kasoo qaatay mooyaane cabdullahi keligiis maa soo ma admission hoos noo sheegaya iyo khulafaa rashidiin alarbaca oo kale khulafa alarbaca abubakar iyo cumar iyo cuثmaan iyo cali kulligood he magacood iyo kunyadoodii labadaba oo la yaqaan oo kale waay halka ismu taasicu kii ugu dambe qismiga sagaalaad man qof way ishtahara caanbaxay biha bilkunyati kunyada ku caanbaxay maca alcilmi asagoo la yaqaano bismi magaciisa magaciisa waa la garanaya laakiin wuxuu ku caanbaxay kunyadiis way sida kaabi idriis alkhawlani waay magaciis maa la yihahdaa acidullah acidullahi ayaa la yidhaahdaa magaciis waay ibn acidullahi ibn cabdillahi waayahay anahu alxaadi walkhamsuun allah subxana wa tacaala